barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada shanta bisha juulaay sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira cudurka coronavirus idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo uu marti ku yahay halabuur dhallinyaro ah oo gabayadiisa ku dhiirigeliya gabdhaha soomaaliyeed badanaa wacyigelinta dhallinyarada weliya gabadha haddii loo eego sugaanteedu badanaa waxaan xoogga ku saaraa hablaha markii habluhu ay bannaanaadaan ayuu mataqaanaa wanaagsanaadaan ayaa dadkuna wanaagsanaanaya kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida uu noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay mar kale wacad ku maray inuu ka badin doono kooxaha bidixda fog ee xagjirka ah kadib khudbad uu ka jeediyey aqalka cad oo uu kula hadlay shacabka maraykanka oo sabtidii shalay ilaa xalay u dabaaldegayay maalinta xorriyadda ee afarta juulaay madaxweyne trump oo khudbaddiisii xalay shabbahday tii uu habeenkii jimcaha ka jeediyey buurta mount rushmore ee gobolka south dakota ayaa cambaareeyey dadaallo ay dadka u dhaqdhaqaaqo sinaanta bulshada ku rabaan in lagu rido taalooyinka hogaamiyeyaashii gobollada koofureed ee u ololeyn jiray in dadka madow aysan ka xoroobin addoonsiga caddaanka trump wuxuu sheegay in kuwa raba burburinta taalooyinka taariikhiga ah ee maraykanka ay doonayaan inay burburiyaan amerika dhinaca kale musharaxa ka socda xisbiga dimuqraadiga joe biden ee bisha nofembar madaxweyne trump kula tartami doonaa doorashada ayaa ku eedeeyay trump in uu maalin walba helayo waddo uu ku burburiyo dimuqraadiyadda maraykanka shacabka waddanka kroeshiya ayaa xadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan dowlad cusub xilli dalka uu la daalaadhacayo cudurka covid nteen goobaha codka laga dhiibto ayaa furmay saaka shantii subaxnimo waxaana la soo xiri doonaa galabta shanta laba saac kadib marka goobaha codbixinta ay xirmaan ayaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ah xisbiga talada haya ee midigta dhexe ayaa la filayaa inuu in yar ka bato xisbiga social demokratiga laakiin midkoodna ma heli doono aqlabiyad ay ku soo dhisaan xukuumad dhegeystayaal warka caalamka
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii dunida nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa toddobaadkan marti noogu ah barnaamijka maxamuud siciid daahir oo ka mid ah dhallinyarada hallaabuur kale ee ku sugan magaalada boosaaso isaga oo baraarujin iyo weliba wacyigelin u sameeya haweenka kaas oo sugaan uu ku cabiro wacyigelinta haweenka arrimaha dhaqanka waa mahadsan tahay wariye yuusuf aad baan kaaga mahad celinaya wakhtiga qiimaha leh iyo marti sharafta martiday runtii waxaan ka mid ahay hal abuurada da-da yar ee ku nool gobolka bari gaar ahaan magaala madaxda magaalada boosaaso runtii horta hal abuurku wuu kala baxaa hal abuurnimadayda aniga waa hibo rabbi runtiina waxaan odhan karaa waa xotooy hibooyinka ilaahay ka bixiyo hibooyinka ugu wanaagsan sababtoo ah dareen dhan baa xabaarsan tahay bulshadoo dhan hadday jacayl tahay hadday wadaniya tahay fariin walba oo dadweyne ka socota ama maxuutu xayawaan ka socota wax walba aduu waxaad u qaadaysaa waa u hadlaysaa waayo dee xayawaanku xaquuq bay leeyihiin maxuutu danyartu xaquuq leeyihiin biniaadamku xaquuq bay leeyihiin marka taasaan horta raxmaddaas ilaahay ugu bannaystay ee hibada ah ilaahay baan uga mahad celinaya door intee leeg baa ka qaadataa ee wacyigelinta dhallinyarada ee xilligan iyo in dhallinyarada ay noqdaan dhallinyaro ku jahaysan ee dhanka wanaaga runtii wacyigelinta dhallinyarada aanba u badnaaday halka haweenka waayo markii la leeyahay bulshada lafdhabarteedu waa haween badanaa wacyigelinta dhallinyarada weliya gabadha haddii loo eego sugaanteedu badanaa waxaan xooga ku saaraa hablaha markii habluhu ay bannaanaadaan ayuu mataqaanaa wanaagsanaadaan ayaa dadkuna wanaagsanaanaya marka sidaa darteed iyadana maxaatu xilligii tahriibada oo badaha aadka loogu mataqaanaa daatay oo dhalintu aadka u mataqaanaa daalaadhaceen iyagana waxyaabo badanaan ka tiriyey baa jira gurigaaga toolmoon maanse la yidhaahdo oo tahriibka diidaysa iyo qaar kaloo badan intaan u gudagelin hal abuurkaaga iyo barnaamijyada halkan noogu qoran waxaad ii sheegtay inaad haweenka inta badan aad xooga saadho gabdhaha aad baraarujisid aad wacyigelisid marka waxyaabaha ugu badan ee haweenka ama gabdhaha dhallinyarada ah ee hal abuurkaaga aa ku wacyigeliso maxaa ka mid ah maxaa u sheegtaa runtii haweenka marka la leeyahay waa lafdhabarta waa hooyo waa walaal waa xaas waa sayna wada ogsoonnaha waa inantani dhammaan intaasoo dhan iyagoo ah runtii waxaad arkaysaa in waayada tan dambe ay hablihii maxato timihii qaawiyeen maxato dharkii dhar khafiifa qaadanayaan in badanna ay mataqaanaa inagu masoo daalaalacayso dhaqankii galbeedka marka badanaa maanso la leeyahay tarajeedin baa jidha aan ugu isberber dhigayay hablihii dhaqankeenna iyo hablaha haatan jooga maanso duuban baa jidha oo iyada qayladhaan la yidhaahdo maanso kaloo kaafiye la yidhaahdo baa jidha iyaduna dharka iyo habdhaqankooda ka hadlaysa maxatooy haddaynu sooba qaadno maalmihii dhoweyd maxatooy baraha bulshada waxaa haystay yuusfog hablo dharkii ragga xiranaya siduu ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay ama diinteennu inoo sheegtay uu nebiguna inoo sheegay sal allahu caleh wasalam nebigu wuxuu ku leeyahay naclad baa korkeed ahaatay gabadha iska matasha maxaatoy nin raga sidoo kalena ragga iska matala dumarka waa la mid iyaguna maasadaas haddaan in yar kaba soo qaadanno hablow gedigiin imaqal hadal gaara baan sidaa hawraar maansoo macaan wanaag lagu hooriyo dardaaran hagoogan baan hablow idin soo sidaa hablow maankiin ku dayr hablihii hore caadadooda haddaan wax yar soo dulmaro xishood hufan bay lahayd hadal qunyaray lahayd midab hannaanay lahayd hugoo lagu faana iyo hagoogucan bay lahayd hannaan iyo muuq fardeed geenyo halab bay ahayd gaari hufan bay ahayd geed lagu soo hirtiyo haldoor la xushay ahayd barbaartu u kala hormari horweyn iyo kadimo geela habboon laga dhiibayoo hannaan loo maray ahayd hasaawaha kolkii la joogo hadal xigmaday lahayd haddaad halxiraalo keento habboon suugaan furtiyo hannaan wacan bay ahayd hamaha inan soo casaysa inan soo casaysa haruub iyo dhiil samaysa darmada farkisoo habaysa dhigtiyo loolkana hagaajin arigana aan hallayn maqashana ruux u heesta ubadkana kala hagaysa sidii geed harac qabow habboon lagu hirtay ahayd haddeer qaar baa beddelay dhaqankoodii haleelay haddeer qaar baa la yaab leh dhaqankoodii halleeyey habluhu waa sida faraa gidi may wada hallaabin hablaha dhaqankii adkeeyey runtii yuusufow dee hablana waa ay xumaa macnaha dhaqankii galbeedka ayuunbaa lagu dayanay hablana dhaqankeennii bay haystaan weli haddaad sii fiiriso waxaa keenaya in waalidkii ama walaalkii gabadha la dhashay ama mxuuti sidoo kale haldoorkii dhiirigeliyaashii iyo wadaadadiiba ay badanaa ka gaabsadeen inay la hadlaan hablihii haddeer qaar baa beddelay hannaankii iyo xushoodka tuuray hagoogtana aanba qaadan hablaha huggoodii saluugay huggoodii khamiis ka yeelay hagoogtana cimaamadiyo go-ii shaal soo howaday waa hablihii dhowaan baraha bulshada haystay ee dharka waa maasadatan waxay daarantahay hablaha dharka ragga isticmaala xanaan qurux miyay u qaaday hadday dharkeediiba diiday hugii ragga ay u roortay hagoogtay hagoogata cimaamadoodii anaa kuu naxaayo huunno hilibkaygu kuu yardiiri hannaan quruxdaada maaha hagoogtaadaa macaane ku dayr habboonay jidhkaaga rijaal hagoogtii ma fiicna cara ee baad hagoogan jidhkaaga wadaxanaanka dhabankaaga dhabanka halaabtu jiifto habboon ha u qaawin liidka hawiya naartii hagaynin halaag ee banaha doonan habboon jidhka aad bannaysay horarkii habar dugaagga ayaa hunguri u qaadi intay ku halaabsan heedhe xijaab ku habool jidhkaaga hawraarta maansadayda habboon waan kuu dhammeeyey ducaan kuu hibeeyey huuno rabbi ha ku soo hanuunshoruntiina ilaahay baan ka baryaynaa inuu gabdhaheenna soo dhammaan gabar iyo wiilba inuu ilaahay soo hagaajiyo albaana xaggee u marisaa marka baraarujintan dumarka xaggee baa uga faa'iidaysaa runtii way jidhaa bandhigyo si gaara aan hablaha ugu qabtay sidoo kalena xotooy baydkayga ayaan soo gashaa oo aan kula dardaarmaa walow badanaa aad inta ugu badan baydka alxamdulilahi rabbilcaalamiin iyo gabdho badanba ay ka soo mahadceliyeen xutwaanada iyo wacyigelinta aan xagga dumarka ku wado ilaa intee jeceshaa marka inaad ka gaadho hal abuurkaaga oo aad wacyigelintan sii wado runtii waxaan leeyahay faanoole faray kama qodna runtii waxaan rajaynayaa inaan sabab u noqdo insha allahu hadduu ilaahay ii garto aniga iyo bahda suugaantuba inkastoo dee wadankii markuu burburay bahdii suugaantuba ay la mid noqotay bahihii kale bahda suugaantu wadankeenna iyadaa u saraysay waagii dee dowladdu ay joogtay hadeerna burburkaa saameeyey insha allah way soo laaban doontaa haddii ilaahay idan ka dhigo waxaana rajayn doonaa inaan bedelno dhammaan inta xumaha faafisa waxaa usoo noqonaynaa baraarujinta dhalinyarada waxayd sheegtay dhinaca wadaniyadda dhalinyarada xilligaana inta ugu badan ee burburkii waxa uu saameeyey waa dhalinyaro oo adoo ah ka mid tahay marka baraarujinta wadaniyadda oo dhalinyarada u sheegayso yaa kaa caawiya adiga inaad dhalinyarada ku baraarujisid wadaniyadda runtii horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin yuusufow horta waxaa iga caawisay hibada rabbi uu isiiyey ilaah subxana watacaala baa iga caawiyey iyo dhammaan dhalinta iyo dadkii waaweynaa iyo waayeelkii iyo de markaad la sheekaysato ninku kaawen nin ilgurixid kaawen marka markaad la sheekaysato oday waayeela nin kula asaaga mid kaa hooseeya wax badan baa ra'yigaaga koraya waxaan leeyahay waxaa iga caawiyey dadka wadaniyada jecel hadday tahay dad waaweyn iyo hadday tahay dad da'yar iyo aqoon-yahanada iyo dhammaan intii samaha jecel aad iyo aad gabaygii da'yaray kaca maanse la yidhaahdo sidoo kale waxaa jidha qalinka lagugu quursaday iyaduna oo da'yarta baraarujinaysa ku baraarujinaysay aqoonta sidoo kalena maansadan aynu galabta halkan ku hayno waa soo xulatay maansadii degal waxaan ku noolnahay degal waxaan ku noolnahay waxay tilmaamaysaa waddanka aynu maanta joogno siduu yahay marka waxa inoo sheegaysa maansada kol haddaan u dawgalo dee layda maansada ma doondoona aniguye sida daadka roobkan darandoorri uga dhigi ma digsiinin maalmee inaan daayay laymood doorka aan ka leexdee afka aan ka duubtaa warma laygu durayaa doorkaanna maansada waxa aan u dayro dee lay u soo jabin dadow idinka weeyee dhagihiinna soo dayr waxaan la dardaarmayo waddadow waa idinka ayay leedahay khaasatan da'yarta degal waxaan ku noolnahay dadku uu isquursado dadka ruuxa kuu xiga debin loo maleego debin daabyo loo dhigo degal waxaan ku noolnahay darajadu qabiil tahay dadka reerka ugu badan uu darajo yeesho duub weliba loo xiro haddaad aragto in aynu dee da'yarteenniiba haddaad aragto ama dadka haddaad waddankii fiiriso wax walba waxaa lagu qaybinayaa beelahee badan taasuna waa qabyaaladda in haysata kuwa kalena deelqaaf quurshi loogu dawgaro lagu odhan dameerka iyo dugaaggaa ku dhaamee kaftan dabuubay kaa xiran dagal waxaan ku nool nahay dadka qaar la dafiray oo lagu yidhi dastuur ma leh iyo tariska duunyada runtiina dee waxaad arkaysaa ummadaanba talinay doc kastayba tahayba ama ummado ka maqan taliska soomaalideenna degal waxaan ku noolnahay dabadhelif shisheeyuhu dadka ugu sarreeyo uu u dooran yahay gebi degal waxaan ku noolnahay runtii xaqa la dadayoo dibindaabyo iyo been loo wada durbaantumay xaqiiba waa laga cararaya haddaad aragto yuusuf ninkii xaq sheegana waa la xiraya degal waxaan ku noolnahay ruuxii damiir wacan dabin xariga loo dhigo jeel loogu dawgalo degal waxaan ku nool lahay doonye la kala siistoo karan iyo dirkiisii duubdhaqanka loo xiray degal waxaan ku noolnahay ruuxii damiir wacan dabin xarigga loo dhigi jeel loogu dawgalo degal waxaan ku noolnahay damiir wacan indheer garad uu doqonku duudsiyo degal waxaan ku noolnahay doonye la kala siistoo karan iyo dirkiisii duubdhaqanka loo degal waxaan ku noolnahay dilku uu bannaan yahay degal waxaan ku noolnahay dadkii siiba quursado diircadaha gaalkuna taladiisa daabaco haddaad fiiriso talada iyo wax walba waxaa faraha kula jira dowlada shisheeye dagal waxaan ku noolnahay dadku uu iscelin karin la daryeelin maatada darbijiif warkiisdaa dayac buu u go'ayaa dagal waxaan ku noolnahay oday duub qabiil yahay dadka kala dilaayo midnimada dabloon gelin degal waxaan ku noolnahay doqonku uu u taliyo geesay dirac rijaalkii daldaleenba waayo daldaleenba waayuhu daldaloolladeennii ma dulmaray inkugu filan sida doobi caanood ma kuu dhiibay deelley ducaan soo dulmarayaa dadoo aaminta raaciya daa inuu allahayow dadku uu samaadaa dadku uu wacnaadaa cuqdadiinna daalisay daad caafi naga mari daa inow allahayow xaqu uu dilaacaa danyar iyo masaakiin danyar iyo masaakiin darajadood samaata runtiina dee dad badanoo aan cod lahayn baa jira runtiina inta aan jeclahay ama damiirkaygu nool yahay suxulkay xabaal ka sarreeyana waxaan jeclahay inaan u hadlo marar badanna aan qareen u noqdo ummadda
waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka hibada ee halabuurka ee idaacadda v o a gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay abwaane waxaa rabaa oo kale inaan ku weydiiyo maansooyinkaaga waxaa ka mid ah qisooyinka jacaylka oo inta badan dhallinyarada hal abuurka leh waxa ay xoogooda saaraan ama targed ay ka dhigtaan waxyaabaha lamaanaha jacaylka oo kale ama qisooyinka jacaylka dhacay oo kale maxay ku doortaan dhallinyarada hal abuurka leh inay mar walba ka warramaan qisooyinka jacaylka
runtii horta qareenka jacaylka haddaad maqasho waa hal abuurka runtiina badanaaba haddaad aragto abwaanku waxa uu tirinayo bulshadaa leh dee qof dulman oo aan hadli karin bal adigu waxay tooy haddii yuusufow aadan tix lahayn runtiina aad jeceshahay inaad wax tiraahdid dee hadal markii aad ku soo koobaysid hawsha iyo markii aad gabay hadhuu noqonayaa oo dee wax aan abidkii baabi'in way noqonaysaa suugaantu laakiin hadalkii inantii wax laga yaabaa inay ilowdo laakiin suugaantii xataa hadday ilowdo waxay arkaysaa markay duuban tahay ama aad abwaan uu baahiyo mar kasta waxay dhagaheeda kusoo dhacaysaa marka qareenkii dadka jacaylada waa abwaanada runtii horta runtiina jacayl qisa xanuun badan baa ka soo maray gabayga xaal caasha baa i qobseeya sidoo kale maanse la yidhaahdo ma wareegan wada dhalasho may lumin maanse la yidhaahdo baa iyaduna i qobsaysa gabayga xaal caashaqna waa gabay aad aan u jeclahay oo aniga i qoseeya dee maansooyinkayga iyo dee haddaad gabayadeeduba runtii gabayadeedu ma badna jacaylka laakiin maansooyinkayga iyo heesahaygu ilaa boqolaal kahorba u dhaafayaan
waa tahay gabagabada barka barnaamijka fariintaada ugu dambeysa aad leedahay dhalinyarada meel walba ay joogaan ay ku dhegaysanayaan abwaane waan kaaga mahad celinayna waqtigaaga na siisay fariintaada ugu dambeysa aad uga tegayso dhalinyarada maxaa weye
runtii waxaan uga tegayaa dardaaranka guud aan uga tegaya dhalinyarada runtii dhalinyaradu waa bercent baa la yidhaahdaa bay ka yihiin bulshada markii la leeyahay soomaaliya waa bercent dhalinyaradu sidaasoo ay tahayna bercent bal yuusuf qiyaas awoodda ay leedahay sidaasoo ay tahayna wax walba iyagoo qaban karaa ayuunbay haddana jiifaan waxay ku leeyihiin dowlad baa maxaytooye ku xiraysa dowlad baa ku cadaalanaysa dowlad baa maxaytooye madaxa kaaga istaagaysa runtii dowlad iyo dhalin midaysan waxaa xoog weyn sidaan aaminsanahay dhalinta s w u dhalinyartii s w l shan iyo toban dhalinyaro ah bay ahaayeen say wax u bedeleenna waad arki kadhaa bal boqol dhalinyaro ah iyagana awoodood qiyaas haddii shan iyo toban ay wax bedeshay marka waxaan leeyahay dhalinta meel kastay joogto ha laysraaco ha lays ku wada tushado hana laga dhidhiyo maxaytooy dhagartii xumayd ee qabyaaladda ha laga dhidhiyo oo ha loo soo jeesto sinjimida iyo soomaalinimo taasaan kaga tegayaa sidoo kale maxaytooy hablaha iyo raggaba labadaba waxaan leeyahay oo faraya iyagana in waayadan badan waxaad arkaysaa social mediaha in hogi ay haweenkii ka tegayaan waxaan leeyahay marnaba gabari cay ma geydo kuwa adcaayaya kuwa aflagaadaynaya marka gabari cay ma geydo laakiinse waxaan leeyahay walaal walaashay baa tahay ishagoog inta aan hagoogtii kafanta laguga hagoogin oo aakhiro wax geyso dhaqanka hooyadaana raac runtiina dhaqanka hooyadaa marka aad raacdo waxaa gabari waa hooyadeed baa layidhahda waxaa kugu ammaanaan hooyada haddaad dayacan tahayna waxaa kugu dayacan hooyada sidoo kale wiilashana waxaan leeyahay dhaqanka dumar waxa bedeli kara waa ragga marka idinku dhaqanka hagaajiya dumarku waxaan anu aaminsanahay haddii yuusufo meel fiican ay ragga ka arkayaan inay u yaacayaan hadeer haddaad gabar waxu sheegto waxay kudhahaysaa raggii baaba saasa marka waxaan rajeynaya inay ragguna door muhiima ka qaadan doonaan gabdhaha maxaatooy hagaajintooda guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkai hibada iyo halabuurka waxaa marti noogu ahaa maxamuud siciid daahir oo loo yaqaano abwaan gacal oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono waa anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka uu nala socodsiinayay yuusuf maxamuud yuusuf intaa haddii aynu kaga gudubno dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed bashiir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ciyaaro ka tirsanaa horyaalada yurub kuwooda ugu xiisaha badan ayaa shalay galab iyo xalay dhacay seeriya-aada talyaaniga haddii aan ku hormarno kooxda yuventus ayaa ku sii dhowaanaysa in ay horyaalka mar kale qaado kadib markii ay afar iyo hal shalay galab kaga badisay kooxda ay isku magaalada yihiin ee turino ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa markii ugu horraysa tan markii uu ku biiray kooxda yuventus dhaliyey goolka loo yaqaano bilisiyoonaha ama laadka xurta ah saddex iyo afartan jeer ayuu ronaldo isku dayey in uu bilisiyoono u dhaliyo yuventus waana uu ku dhacay marka laga reebo kulankiisii shalay ee uu gool qurux badnaa ka dhaliyey torino mar uu hadlay wuxuu sheegay inuu aad ugu baahnaa goolkaasi inuu dhaliyo si uu u soo celiyey kalsoonidiisa tuurashada kubadda xorta ah ama bilisiyoonaha goolasha kale yuventus waxaa u kala dhaliyay paolo dibala huwan quadrado iyo gool ay iska dhaliyeen torino kooxda lazio oo ku dhoweyd kooxda yuventus ayaa guuldaraysatay markii saddex iyo eber ay ku khasaartay kooxda a c milan oo afartii kulan ee ugu dambeysay aan marna dhinaceeda dhulka la dhigin milan goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaartooyda kale ah hakan jalhan olu zalatan ibrahimovic iyo ante rebij ciyaarihii kale ee dhacay horyaalka seeriyacaada talyaaniga waxaa ka mid ahaa saswolo oo afar iyo laba ku dardartay kooxda leji caawana waxaa ciyaari doona kooxaha napoli iyo roma labadan koox ayaa isu dhow tartanna ugu jira koobka yuruba league inter milan waxa ay caawa fiidkii martigelin doontaa kooxda bolonia sidoo kale horyaalka sbain ee laliiga ayaa isna aanan weli lagu kala bixin oo aanan lagu guulaysan inkastoo kooxaha waaweyn aysan ciyaarin haddana ciyaarihii xalay dhacay kooxda saltavigo hal iyo hal ayay la gashay real betis real vayadoid ayaa hal iyo ibar kaga badisay deportiva alaves qaranada iyo valensiana laba gool iyo laba gool ayay isku marwaayeen laakiin axadda maanta ah ayay ciyaaro xiisa lihi dhici doonaan sababtoo ah kooxaha waaweyn ee horyaalka ku dagaalamaya ayaa ciyaari doona galabta goor dhow ayaa ciyaarta ugu horraysa ay dhex mari doontaa kooxaha atletic bilbow iyo real madrid barcelona caawo ayay booqan doontaa via real dhinaca kale horraynta real madrid ayaa afar dhibcood ka sarraysa kooxda barcelona ugu dambayntiina horyaalka bremier leaga ingiriiska ciyaaro xiise laha ayaa dhacay koobka waxaa mar hore qaaday liverpool hase yeeshee kooxaha ayaa u dagaalamaya boosaska hore ee loogu soo baxayo koobabka champions leaga iyo yuruba league qaarkoodna kooxaha waxaay ka ordayaan inay u laabtaan heerka labaad manchester united oo baryahan laga yaabanaa waxa ay shalay shan gool iyo laba kaga badisay kooxda barnamouth wiilka da-da yar ciyaaryahan mason greenwood ayaa waxa uu dhaliyey laba ka mid ah goolasha marcos rashford gool penalty ah ama rigoor ah ayuu dhaliyey antony marshallna waxa uu dhaliyey gool waxaa sidoo kale aanan ku qadin oo isna gool dhaliyey ciyaaryahan bruno fernandes labada kulan ee ugu dambeysay saddex gool ayuu ciyaaryahankani kooxda manchester united u dhaliyey chelsea saddex iyo ebar ayay kaga badisay watford waxaa sidoo kale badisay lester oo saddex iyo ebar dirtay kooxda crystal palace wolverhampton wonders waa khasaartay arsenal ayaa laba iyo ebar kaga badisay dhinaca kala horeynta loogu soo baxayo champions league haddii aan fiirino waxaa isku dhegan oo isku dhow lester city chelsea iyo manchester united lester waxa ay leedahay siddeed iyo konton dhibcood hal dhibic ayay ka sarreysaa chelsea chelsena waxa ay laba dhibic ka sarreysaa manchester united weli kulamo ayaa harsan la arki doonee kooxaha afarta ama kaalimaha afraad ku dhammaysta ee horyaalka ingiriiska dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinayay xubintii cayaaraha halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa waa waa hagaag dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna aan ku nasanno heestani uu ku luqaynayo fanaanka allahu naxariistee cumar dhuulle cali